ayaguna beri sii qaadahayaan wadada tanusumreed meel bangeele iyo xanbuuna udhaxaysa ayuu tegayaa halkaasaa mashruuc weyn oo loogu talagelay ayuu kasoo baxlinayaa kabacdina wadadaasuu qaadaya meeshu ujaahsan doonana hanuu hadda kuma sheegi karo laakiin wuxuu noo sheegay xanbuuna iyo udhaxaysa baalkanina bangeele inuu ka dhigi doono xarun dadka dhibla dhiblayaasha lagu dhaqan celiyo oo gobolka galgaduud oo dhan galmudug oo dhan ka dhexeeya oo laga dhisi doono xarun ciidan oo noocyada lasugu jirta ee qaabka dhaqan celinta ah qaar mataqaana ciidamo lagu tababaro qaar xarumo ciidamada laga dhisayo meelaha uu tegay doono oo gobolka kale uu leeyahay marka intaas baan anugu kaliya ka ogahay laakiin inta kale wixii dheeraada waan soo arki doonaa markuu xarumaha ka baxo iyo halka ujaaysan laakiin wuxuu tegayaa beri subax haddii ilaaha yidhaahdo bangeelle iyo xarun buna meel udhaxaysa